bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal dhammaantiin hamiin fayla waliha ka dhawaadaasana warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana hamiinamaisan ka dhegayso doontaanna waliba kumide dugsiga tobabarka ciidamada booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo jeeg haragalo ku jari taliska ciidamada qeybta lixdanaad oo ka dhawaaqay fareejinaanta dhiniga amniga ehelada marxuumad salaado faarax oo dalbaday cadaalad kadib markii lahaqo wadinankii dilka jeysadii dowladda soomaaliya oo ciidamo hor la jeetiyay dhuusmareeba shirlankuheli ay maleeshiyaadka dagaalamayay oo jeeg markaasi ka furma hiriiraan madaxweynaha puntland oo digniha ku saari isla qabsiga dhulka dhallinyarada soomaaliyeed oo markaasi hakabadahayd isticmaalowka maandooryaalka akhbaaraadka banaanka warkaan ahmiina maysan ka dhegayso doontaanna tiwaan oo ballanqaadan samayti ee ero taliyaha afgembiga dowladda dalka maali oo loqondheeri xilka madaxweynema iyo wararkiinka dambeeya hogaamiya kooxda boko haram oo isqarxiyay yar markaasi warkaan ahmiina maysan dhegayso doontaa dhegaystayaal darofayla waa hamiinnamo oo weliba markaasi isniinata taariikhdan iyo kabeeganta todobada beligii lixaad lamada kulaati kowda haatan ha ka dhawaada qodobadii warkaan hamiinama oo faahfaahsan dugsiga tobabarka ciidamada booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo jeega xaraga lagu jari weliba warkagnin faahfaahi doone maxamed bare hilowle jecelow maybageeka magaalada baydhabo ee xarunta gumeeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed laga daafuray dugsiga tababarka booliiska koonfur galbeed soomaaliya munaasabada xaraga lagugu jaraaye dugsiga tababarka yamiba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya taliyaha booliiska gobolka baay taliyaha booliiska degmada baydhabo iyo taliyaha tababarada booliiska koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale taliyaha tababarada booliiska koonfur galbeed maxamed nuur maxamed oo furitaanka munaasabada ku hadlayamaba use sheegay in iyo muhiimadii an lataa in la furo
mayna seega welnahay ini geedka dugsugay midooda yurub dhesi na nii wareejiye si una unku fayiisana boliiska koonfur galbeed una unku fayiisana oo ciidamo lanka tababara iyadaan anka faraxsanna waliyata naniya gobadii ma baahidaana ma dhon dhinaga kale taliyaha booliiska gobolka baay aamiima daruuri iyo taliyaha booliiska degmada baydhabo mukhtaar dugudow ayaa mibaa furitaanka munaasabada kureed si wadajireenka mahadnagay wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya oo suurtageliday inayou helaan dugsilaka tababarawa ciidanka booliiska may ciidanka ka faraasagna mayleeraas arrimahaas waxaan korortay booliiska oo goobtanba haayay dugsi la-aan iyo meelaha ciidamada laka tababaraa mase mayleeraawis dhangeliinta koorsooyinlanku furawn waaysnayne oo hadda geeka dublantaya tiri oo lan dhasi oo melar geekna nii wareejiwahay farad wiin aniin ata geek iidan ka faraasana inti dugsigaan aniin furo dugsigaan kolley hata geeka la furi inti hata ka bilaawato badumay waa buliiska iska laa oo raana buliiska lahay waay hor way leer jiray abc laakiin hata magaaji bedelmay way leerhay herada tababarka buliiska koonfur galbeed meer kasta koonfur galbeed ciidamadii laka tababara buliiska dugsigii lakataba bara fadiyo marka dadkii oo gacanti ka jeysidiina eedyada meydhaan kama hadnagaana kulley wasiirka amniga aan koreey usii meydharaayis juhdu badanka bi marka meydharaayis eedyadaan ka farahasangnaa inka dambeyntii mayba goobta ku hadalay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya mudane isxaaq cali subog waana mayba use sheegay in sidanka dhaqsiyaha badan lanka tababara doono ciidan booliis qayb ku naqda doonaan hanka howlgalow maamulka koonfur galbeed xaruntii hor dhaan booliiska laga tababara jiray may laka wareejiyey ciidamada militariga oo la jari salaamay kadib may baaha hebatay intii oo booliiska koonfur galbeed liindiyaani dugso oo laga tababaro codsi unajeedani kudib codsigii maynoo caawiyay oo ka aqbalay dowladda jarmalka dowladda ingiriiska iyo midooda yurub xafiiska iyo kuleyin soomaaliya يوبا أساسنا مرسي مشروع له جي بي بي oo suurta geliyay UN OBS intii furiyada dhismihii dugsigaas oo natrudna dugsigaas oo dhanka targalin intii laga tababara dhammaan booliis koonfur galbeedka howlgalo oo laga tababaro doona baydhabo mar dhowna may rajeeyaan intiina ka xarayna ciidanka inka horreeyey oo dugsigu tababarka ninka bilaabo faday dugsigu dhismihii way dhammaayay walaay qalab eh oo laga shaqeeya fadiirna diyaaru إن شاء الله مرة ولا شيء أنا دي لايرة ويرجعنا أنت أو لحفظة تلاقي دكسوق ما يبقى لفري ديوس وتحضر حفظة
ciidan maasi maxamed bare xilowle sanaska ciidamada qeybta lixanaad weliba ka dhawaaqeena feejignaan dhiniga amniga sida faahfaahinta ee warkan usinin sii faahfaahayo ee saciid maxamed nuur saciid sabriye taliyaha qaybta lixidnaad ee ciidamada hooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow oo safar shaqan ka maqonay magaalashow iyo baraawe iyo gadaal hankanagadii geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taliyaha ayaa markii koy magaalada baydhabo kudib la hadli shacabka isagoona ku warbi safarkiisa shaqo ee uusa ka maqnay waxaan dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo anigoo safar shaqo ugu maqnaa magaalada muqdisho iyo baraawe taas oo aan ugu maqnaa hawl shaqo oo qaybta lixdanaad ay iska leedahay runtii waxaan soo aragnay ciidanka degan baraawe ee gutada lixaad taasoo aan u kuurgalaynay in wada shaqaynto ciidanka iyo shacabka sida ay tahay iyo ciidanka abnisom ee meesha degan runtii wax mushkulada kama taagnayn waxaa kaloo jiray howlo gaar ah oo shaqaaqad ka dhacday meesha baraawe oo ku saabsan maamulka degmada iyo ciidanka taasna waan u dhabagalnay kolley go'aano ayaa laga soo gaari doonaa insha allah magaalada muqdisho muddada aan joogay waxaan ujeeddada u joogay waxay ahayd howlo ay qaybtu leedahay oo u badan dhinaca taakulaynka iyo isgaarsiinta kasta sidii loogu talagalay ayay noogu soo dhammaadeen oo guul ah taliyaha iyo sidoo kale isugu hadaljaysay weedada weybosafareen andrey ciidanka qalabka weedada ee qaybta lixdanaad isaguna amar buuho kasi in la ilaaliyo amniga guud ee shacabka soomaaliyeed waxaad kaloo la socotaan in beryahanba howlgal uu ka socday gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe jowhar eriya kaasoo uu hormuud uu ka ahaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal badowa oo ilaa hadda howlgalkaas uu socdo taasoo loogu dan leeyahay in lagu yareeyo ama lagu burburiyo saldhigyada cadowga shabaab uu ka kulaalayo caasimadda dalka ee muqdisho runtii guulo waaweyn baa laga gaaray stiilna waa howlgalkaas waa socdaa waxaa suuragal ah in cadowga firdhadkiisa uu na soo saameeyo qaybta lixdanaad fadhiyadeeda kala duwan sidaa daraaddeed dhammaan colalka madaxda guutooyinka ururada waxaan farayaa inay ka feejignaadaan firdhadka cadowga oo laga yaabo in na saamayso isla markaas la bilaabo howlgal la mid ah kan ka socda shabeellada dhexe taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada hooga dalka soomaaliyeed ayaa maalmo ugun safar aan kashal muqanay magaalooyinka muqdisho iyo baraawe
ciidan mahadsiin saciid maxamed nuur saciid sabriye wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya weliba ayaa shaaciday kiisaskinka dambeeyay cudurka corona welina markaasi hogaamiyaha maamulka hirshabeelle oo afartii siyeedkiisa alhadhaafi tirada labaatan afar saanka dambeeytay ee lakabaari covid-19 guud ahaanba wadanka waa liboqol afartii shan qofa antalekahali waa labaatan qof hirshabelle weliba kalataa tobantodoba qof somalilan lama qof lakaheli cudurka covid nineteen meelo banaadir hal qof inta hartaga kadhig waa magaalka inta ee waa tumilama meelaha balaanta waa iyo anciyada inta kuboxity waa labaatan kow tirada guud ee lakaheli soomaaliya ee cudurka covid nineteen waa tumi afar kun todoba boqol lihidii siyeeda boqoshada guud ee soomaaliya waa likun sagaal boqol lihidii afar inta dhamatiina cudurkan waa todoba boqol todobaatii sida dhinaga kale jubl roh ehelada marxuumad salaada faarax weliba dalbadeena cadaalad kadib markii la haqoobaday dhankii dilka jeysaday sada faahfaahinta warkan wasiniinka feyri oo xasan jookar salaado faarax iyo mayba ayaa ka jartay da-di labaatanka sano mayba nafsadii dhaafiyeysa eishee dadka ku dhalatay salaadiya mayba weli maskaantii hokana nagadahaya sadaxun gabartiyo liindili yaasiin faarax oo ee kurayla dhaarada gabarte yaa mayba usi sheegay ini usu aamin waayey madiilan sheegay ini gabartiyo la dilay ilaama usuu ku aragay miidshee dhowr maraa waa la dilina ma fahante ani dilka waxaa umalayna caadi aan umalayna ma fahante markaa imaada isbitaaksan usoo gelino xalalaabe abayo abaay way dhimatay micnaha waa aamini waaye fahante qofka u horeeyu sheegana waa kana meeshaan uu taagan yahay dilitaanka ayaa aamini waaye marka maka filayna inuu dilayn in kale marka hadda aniga waxaa u baahannaana gabadhaas xaqeeda in loo soo dhiciyo wararka la xiriiray inisayshee haaye ruuxa dili yaa mayba la sheegay ini usan haaye maalin iskuul yeedi iyo walaalsha ku yar intii usan guursana ka hor intuusan guursanin macallinna uu ahaay wuxuu bari jiray ayada iyo walaalkeeda isla dhiganayeen wuxuu bari jiray macalinkeedu ahaay wuxuu soo bari maanta ma la dhihi karo qofkan qof jaahil ah waay ma la dhihi karo marka aada oga xanuunsanayna arrintaas arrintaas waxaan oga baahnaan lahayn in adduunka o dhan waxna looga qabto dadka muslimiinta xaqa yaqaano sharciga dhinac walbo dowladda dhinac walba waxaan u baahannahay arrintaaneeto in waxna looga qabto muddo ka dhow ama ku badan todoba bilood yaamayba ku dhex teeganaatay colaada marxuumadda iise yeeshee waana mayba la falaaya ini la xaliya gabadha ka soo carooto ee guriga imaado waajibka saaran ehelkeeda waalidkeeda inay gurigeeda ku celiyaan gabadha aaday u xanuunsatay mar walba waxay tiri wuu ijirdilaa mar walba waxay tiri wuu eeflagaadeeyaa arrinta si kasta haddaa u galnay wax walbo dhinac walba waan ka xalinaynaa markaan dhahnay waxay tiri aniga nafsadda ima siinayso adinka markaa ii celisiin guriga markaa ku laabto si xunuu ii dilaahay mar walba dhahdaa arrintii xal waa loo waayay xagga odayaasha aaday oga gaabsadeen waxa mar walba oo wax haleeyana waxaan aaminsanahay waa odayaal odayaal haddee mar walba wax xoogga ay saari lahaayeen waxaa imaan lahay wax walba xalaa loo heli lahay inkastoo qadar alle ee jirto wixii xag alle ka dhacaaya ee dhacaan laakiinse hadda annaga waxaan eedda saareynaa xagga odayaasha odayna sidiisaba waxaan ku aragnay baryahan dambe mar alle markii la dhaho kaalay gabaraa la mehrina ordee noogu imaanayaan markii la dhaho dhibaa meeshaan ka dhacay gabadha iyo wiilka arrintooda halla xaliyana dib ma loo arkayo odayaasha aaday oga gaabsadaan dhacdadan dhacayso mar walba soo naqnaqanayso gabdhaha oo nimanka qabaan oo aan dhaqmi karin dhaqanna waa la yaqaanaa dhigisna waa la yaqaanaa booliska soomaaliya ayaa sheegaan inay gacanta ka hayaan lankiidili gabarta bashiir cabdi xasan islamarkaaniyo gacanta ka dhakaan usoo baxasade waana wajaha doona cadaaladda maanajara warantaasay ku baxsan oo booliska sheegaan hataba may ku jar iniyo oday dhaqameedyo fadahayan ini kiisku soo hoos elin halliya tolkii waxay taagan yihiin oo asiga uu odayaashiis ahayd annaga xeerkeena ma dhigaayo dil dil lagu bedelayo micnaha diinta islaamkiaba laga tago annafsi binafsi ileen nafsada waa ama in la qasaaso ama inaa cafisid ama in diya laga dhiibo afahantimaho waaba laga tagaybu waxaaba la dhahay xeerkeena tol ahaan maba dhigaayaba in maxaa la dhahay loo gooyo marka waa in yacni bacdaas madooda ah qaadatiin oo kale qoyska salaado kubati hela doonana cadaalad ama aamin sinyiina haddii kiiska la jeeyay maxkamad waana laku saara hadalo hoose hoos ee sidii oo sheegeen wallaahi annaga ahaan cadaalad haddii la dhaho xagga dumar ahaan iyo xagga famil ahaan labadaba haddaan u hadlo aniga waxaan dhihi lahaa nin walba oo falkan geysto in naloo soo qabto sababtoo ay tahay dhacdada ma sii soconayso haddii qof walba waa la cafinaa la dhaho meeshii annagaa dumar oo ku baaba'eeno oday maanta haddou dhaho waan soo fadhiisanaynaa diyaan qaadanaynaa haddou dhaho maanta annagaa meeshii ku baaba'san annagaa meeshii ku rafaadsan nin walba cabsiyaa gelaysa nin walba lasoo qabto haddii la tusto sharciga wax walba way xalismi lahaayeen saa aaminsanahay waxaan codsanayna sharciga in la marsiiyo cadaalad inaan helno oo ninkaana sidii sharciga muwaafaqsanaayay qof qof dilo in loo dilaayay ina loo dilo talaado faarax cali i walaalaashe yamaybaha ka korana nolola rajaynama aadiyeena maybaya geeriyootay aman hora maybana adduunkaya kuku tabtay halgebar oo an dhali lan horeye inshaa tabeen inti us unguursana sayshi oo nafta dhaafiyey
ciidan mahadsiiyey ee xasan jookar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba xafiisiga qaabilay danjiraha dowladda imaaraadka carabta ee fidhiyey soomaaliya maxamed cali al cuthmaan ra-iisul wasaare rooble iyo danjiraha weliba kuwada hadalana xagoojinta xiriirka lamada dal iyo walaalo e iyo sida dowladda imaaraadka kaalangooyinku jaysan lahayti gurmadka dadka saameeytay fataxaada hirshabelle gaar ahaan jowhar iyo nawaaxishe dowladda federaalk weliba dhowaan ka dhawaaqday in waliyo u wada doonaan dadka fataxaada summit inkastoo ilaa hadan jarna tallaabo ay aqaada dowladda sidii lan caawi lahaayay qoysaska ee fataxaada saameyti ra-iisul wasaare rooble weliba ka dhowaan booqday magaalada jowhar usoon markaasi sheegay in iyo kucosu doonaan beela caalamka sidii walankuga wada lahaayay dadka fataxaada samayti maanama jarta ee dhaqaalaha dowladda ee markaasi walanqaqawati dadka fataxaada iyo samayti jubbaland oo dowladda soomaaliya ka baaqday in iyo baarta duqeymo ee ciidamada kenya iyo jaysnacansa faahfaahinta warkan uusuninka feriyow maxamed cabdiraxmaan cali canja
wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku hadalay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee kenya dhowaan ku jeysadeen tuulooyin andhow degmada ceelwaaw iyo deegaanka ceel cadde ee gobolka gadaa taasoo dhimasho iyo dhaawacyo ka nagadeen dad shacabe wasiirka amniga maamulka jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhammaal ayaa weliba uuse sheegay iniyo ku tacsiyeeyaan dadka walka nagaday duqayntaas oo hayay dad shacabe weliba uuse hadalya intaaseytii ka daray ini maamulka jubbaland iyo baaritaano ka hayaan duqaymaha iyo jeysidaeen diyaarado islamarkaasaytina dowladda soomaaliya dhinid ee dhunkubaahanyi iniyo dabagal ka sameeyaan dhiniga kaleed garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo weliba gelinkii dambe ee shalaytii ha ka degtay diyaarad weydii owlaadaha ka dhaawacantay duqayntii diyaaradaha kenya iyo ku fuliyeen deegaan ku tirsan gobolka geda dhiniga kaleed diyaaradda iyo waliba ayuu ha qaadanin li owlaad oo walyeelaha ku deerti duqayntii kenya iyo ku filidii deegaanka eelcade khamiisti lahadhaafi walibaana diyaaradda la socdana mas-uuliyiin garoonkiiya waliba ha ka dhawaayana wasiire iyo xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya owlaadiya waliba garoonka lakugu qaaday gaadiidka ambalaaska ama gargaarka degdega islamarkaasaytin waliba la jeeyay xarumaha caafimaad ee kayaala magaalada muqdisho si xaaladii oo caafimaad lanka daaweeye wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya axmed aadan xuseen oo la hadlay warbaahintiiya sheegay in dowladda iyo gobolka geedaha ku qaadi dad walyeelaha ku deertay duqeymihii diyaaradaha kenya iyo ku fuliyeen meelasayti welibanuuse sheegay iniyo ku xunyin xasuuqa kenya iyo injeysidaasa shacabka soomaaliyeed islamarkaasayna weliba us xusay iniyo daryeel caafimaad lanfidii doono owlaada dhaawacyadiio lahadeersi caasimada dalka dhinii kaleed bayaanka kubay howlgalka nabad ilaalinta amisom ooyo ha saareen iyo waliba ayoo ka sheegayn in baaritaan ka sameeyahayaan duqayntii kudhiidii gobolka gadaa iyo oona la tixraaco hadalkii qoraalkahay ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamigae dowladda federaalk soomaaliya ee ka eedinayay duqayntii diyaaradeed ee kudhiidii gobolka gadaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya waliba ayaa ka eedeystay ini dal ku tirsan amisom use kulug lahaayay duqaynta diyaaradaha ee laka dilii dad rayd ee oo ku noolayay gobolka gadaa qoraalka howlgalka amisom yoo ha saaren iyo waliba kaloo laka sheegay iniyo ku howlanyiin aruuriyowka warbixino la xiriira duqayntaas islamarkaasay tiniyo si dhow la shaqeey doonaan dhiniga kaleed amisom ya waliba ayaa sheegtay iniya kugu honto baaritaanada dhammaan eedeymaha la xiriira xadgudubyada heer kasta uu seeyey dhinaga ciidanka ka hoos shaqeeyo talis iyo soomaaliya duqayntumeeti inkuhoreytay ciidamada kenya iyo kufuliyan gobolka geda inta badan duqaymaha ayaa waliba iyo walyeelaha kudiirasi dad shacab ee
waayahay dowladda soomaaliya weliba ciidamo hor leh iyo jt dhosmareb sida faahfaahinta warkan wasuninka fir cabdulaahi salaad aadan xidig wararka lagu helahay gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug weliba sheegahayn in dowladda federaalk soomaaliya geeka ciidamo horle ka dejiday garoonka diyaaradaha ugaas nuur oo ka yaala magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamadan oo ku madax haansada gaarka intow baran ee gorgor ee kumaandooska dowladda soomaaliya ee deereeyaan ilaa iyo konton askari sidii ogaatay warbaahinta sidoo kale askartan weliba garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee magaalada dhuusmareeb ha ka dhowaayay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ciidan ujeeddada ciidamadan lanjey dhuusmareeb iyo waliba laka sheegay aniga isugu doonaan amniga doorashooyinka kudhiyaha ee gudaha magaaladaasi dhuusmareeb gaar ahaan howlowka xildhibaanada lamada cagal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ilidadka deegaanka iyo sidoo kale waliba inay sheegaynaa in ciidamadan la dejiya xere ka taalla magaalada dhuusmareeb iyadoo howlgallo ballaaran iyo ku bilaaba doonaan isla magaaladaasi galmudug iyo horey ay shaacidi kureed heshiis lukudeeri magaalada dhuusmareeb aniya bilaaba doonta qabashada doorashada lamada cagal ee baarlamaanka gaar ahaan tan xildhibaanada soomaaliya waa magaaladii lamaad oo sidoo kale dowladda dhexe ee ciidamo darta walibana dhuusmareeb ku horeeyey magaalada jowhar ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo la jeeyay ciidamo kumad ahaan harmacad si kastaba haato magaalada dhuusmareeb waliba horeynka howlgalaya ciidamo ku tirsan ahaan dowladda federaalk soomaaliya oo la abaabuliyey xilligii doorashada ee madaxweynaha dowlad goboleedkaas axmed cabdi kaariye qoorqoor
waayahay cabdulaaxid geedan mahadsanyi degmada maataabaan ee gobolka hiiraan weliba jieka ku furmay shirkad dib u heshiisiinta beelo wada degow galbeedka iyo waqooyiga degmada maataabaan dhowr jeer oo dagaalameen ujeedkana dhowr jeer oo dagaalameen caawadiye ujeedka shirkan weliba ahay sidii landhamay lahay colaado muddada dheer xanana qatay indhahayta lamada beeleed iyadoo markaasi dagaalka dhex mariyay iyo jeysiday khasaaro dhimashay iyo dhaawaan iska jara shirar goobjoog ku hayan odayaalka walgaradka iyo culimmada weliba diirida laga saaray sidii isfaham iyo halwaara lanku deeri lahay colaado beeleedka hananaqatii ee dhahayta maleeshi beeleedkan wada degow deegaanada hooskoyow degmada maataabaan dhowr jeer oo iyo dagaal aan dhahayay lamadan maleeshiyad beeleed weliba kadhiyana deegaanada hooskoyow degmada maataabaan walina shirkan kudhihi laka afgorday in markaasi heshiisusa ka dhamaado waan la roojiyay dagaalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni weliba daha furay barnaamij qorsheynta dhulka ee magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi kulankudhihi xarunta hay-adda cilmi baarista ee puntland b d r c weliba lanku bandhigay xog meeqal ee iyo ismuuqaale oo iyo fas oo habfarashameynta dowlada hoose ee garowe ka faahfaahda qorsheynta dhulka caasimada iyo sidii la hirgeli lahay madaxweyne deniyana andigii dadka inta badan dhulka xooga ka qabsado uu isoona fari laamaha amniga ah iyadoo heedo garsoorka in dadka laka hela dhul boobe in la marsiiyey sharciga madaxweynaha weliba uu sheegay in muhiim ta horumarinta caasimada ee maamulka puntland iyo magaalada garowe welinuusa ka baaqay in maamulsha iyo shacabsha intaas laka wada shaqeeyo oo sidii dhulwalbalanshian haysan lahayna laka wada heliye taybaan weliba ballanqaadan sameeytay somalilan kadib doorashadii ku dhiiday somalilan sida faahfaahinta warka musaninka fiiri oo cabdirashiid antena wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda taiwan joseph wu ayaa maanta oo isniin ah wuxuu kulan dhinaca khadka teleefonka ah uu la yeeshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wasiir joseph wu iyo madaxweyne muuse biixi waxay ka wada hadleen doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo kow iyo soddonkii bishii lasoo dhaafay ee mey ka dhacday deegaanada maamulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan ayaa muuse biixi ugu hambaliyeeyey qaabka ay u dhacday doorashada islamarkaana ballan qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan inay si dhow ay ula shaqeyn doonaan madaxda somalilan ayna ka taageeri doonaan dhinacyo kala duwan taiwan ayaa laba milyan oo dollar waxay ku taageertay doorashadii somalilan islamarkaana waxaa xusid mudan inay ku wareejiyeen qalab loo adeegsado hubinta codbixiyaha ee loo yaqaano biometrics voter verification system si kastaba taiwan iyo somalilan ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan oo dhinacyo kala duwan ku salaysan waxaana taiwan ay xarun safaarad ay ku leedahay gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ciidan mahadsanyi cabdirashiid ismaaciil abuukar antena dhalinyarada soomaaliyeed weliba muddooyinkii damba iyo hambadan isticmaalada alyaabo maandooriga eesada tramadol iyo weliba xanuun baabiye sida faahfaahinta warkan usaninka fiiro maxamed cali yunis shuure soomaaliya magaalooyin kumida muddooyinkiinda dambeeyey weliba hakabadadaasay dhalinyaro badan oo isticmaalaasa daawooyinka hanuun baabiiyaasha sida tramadol iyo bathadine lamaadun daawa yaa inta badan weliba la sheegay in dadka isticmaalow iyo ku helaayeen deganaansho nafsiyan iyadoo inta qofku jirshay uuse ka jara dareemow nafis balse taasay ita caafimaad daro eedan weyn oo qofku mustaqbalka ha dareer hawajahow lamaadun daawa weliba dhakhaatiirtan isticmaalase xanuun baabi'iya sida dadka galo qaliimad culus iyo sida dadka haladerisi dhaawacyo khatare si qofka lankiyaraay intii usa dareema xanuun eedun weyn balse taas beddelshee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho welibaan isticmaalayana maandooriya taasay oo saamahaasa inti kororta dadka ka dhex nool maandooriyaasha noocyadii shalgadiisan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed muddooyinkii damba magaalada muqdisho weliba laku dareemay tiro dhallinyarada soomaaliyeed ee isticmaalasa daawooyinkaas oo sii kordhii koro khatar caafimaad oo dalkaha wajahada iyo mustaqbalka dhallinyarada oo inisbedela haano maandooriyi isticmaalow xitaa weliba laku yaabe in mararka qaar dhallinyarada dhibaatooyin shalgidiisii u sameeyaan markii oo aan daawadaas tramadool iyo bethadine lamaadun daawa weliba waa xanuun baabiyaal tayadii eedan sarayta welibana lanka talagalay in qofka markii xaalad culus hawajahada laka dejiya dhibaatooyinka kale oo sababaan lamadaysay daawa weliba kuma dee dadka isticmaalo intii luqabsadan daawadaas taasi oo sababu korta in markii qofkaasi dhaawa hadeera jirshaynin baahana daawooyinkaas maadaama uus mar hor ha isticmaali qaar ku mid a jidadka magaalada muqdisho weliba laka aragay haraadiga daawooyinkaas oo deedsan hareeraha jidadka taasay oo muujiyaasa calaamadda heerka isticmaalka lamadasay daawo oo halis caafimaadkee dhallinyarada soomaaliyeed oo haddaha korahaya bahda caafimaadka weliba muujana digniino la xiriira xalista ku dhalada korta tramadool iyo bathadine weliba ku codsana dowladda dhexe ee soomaaliya in wallakuqabada ficiladaasay fooluxun ee dhallinyarada soomaaliyeed muddooyinku damba hala baxeen
ciidan mahadsi maxamed cali yunis shuuriye weli dhegeystayaal weli ka gudu jarnay warkii hamiinama idaacadda radio baydhaba haddana akhbaaraadka banaanka konel asame goyate oo lama jeer afgembi ka qobsaday talada dalkaasi weliba jekalan hel saaray madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi inkastoo beela caalamka ambaare tiifalka talada dalkaasi xooga lanka wareejiyay bili laxdhaaf iyo may madaxweyne asame goyate oo soddoy toban jare weliba horey ku-xigaan ahaay madaxweynihii ku-meelgaarka ahay ee dalkaasi bahnadow iyo ra-iisul wasaaraha mukhtaar goon waxaana soon markaasi dabayaaqadii ballan hore talada kala wareegay is-oon markaasi ka eeday iniyo katashkiilan isku shaandhaynta ee xukuumadan saameeyayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarashii hore ee dalka maali weliba iska casileena xilka kadib markii kornel asami giyote muddo kooban uu saxabsaga dhigay waa afgembigii lamaad ee talada dalkaasi uu soo qobsado is-oon markaasi madaxweynihii hore landorodi ibrahim babakar kate hilkuturis usagabali agost tumisiyete ee sanadkii hore lamada kun labaatankii markaasi usaas ka sameeyay madaxweynihii ahaa ee talada dalkaasi maali dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii hamiinama idaacadda radio baydhaba warka weliba saare maxamed yare aan cabdimjiid aan ugu karaysana soosee qeybta farsamada xasan jookar ee fadhi intii warkan lamid eh dibanku kulmaana sidaas nabadgeliyo iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu